maleeshiyaadka weerarka qaaday ayaa dhaawacay hooyo saygeeda iyo gabar ay dhaleen waxaana dhaawacyadu yihiin kuwo kala duwan mid ka mida dhakhaatiirta isbitaal caafimaad oo ku yaala magaalada dhuusamareeb oo la keenay dhaawacyada dadkan ayaa warbaahinta uga warbixiyey xaalkooda iyo heerarka ay dhaawacyadu yihiin magacaygu waa calinuur cabdulqaadir cabdi cali khadaab magac dheer ka shaqeeya hosbitaal xanaano qaybta radiolojiga dhuusamareeb gabadhana anay ila dhalatay meel lebi caana la yidhah ayaa wax ku soo gaareen sacdiye cabdulqaadir cabdi qoyska faamilkana waa dee qaraabada walow gabadho aniga ayla dhalatay waxaa meesha ka jiray oo dhibka sida u dhacay markii aan warbixin ka siiyo gabadha iyo aabbaha iyo ilma yar oo ayaka la joogay oo ay dhaleen waxaa warbixinta ugu soo gaartay ama ay xilli harsimaa ku jireen hooyaduna ay salaad tukanaysay salaaddii markay ka baxdana ay aragtay rag soo gelaya xaafadda warbixin ay tiri war ragaa soo gelaya raggaan maxay yihiin islamarkaana raggii ay tacshiirad fureen raggii tacshiiradda furana kolley ay dhib badan u geysteen oo hooyadii ay ugu badatay maadaama ay iyadu iridda hore joogto waxay noo sheegtay inay markii koowaad hal qof aragtay laakiin markii qofkii tacshiiradda uu ku furay geesaha kalena xabad badan uga soo dhacday sidaas owgeedna xabadihii ayada ka gudbayay ay aabbihii iyo gabadhii yareedba saameeyeen ay ku dhaceen oo kolley ortobedig u baahan annakana qaybtaas xooga hadda si toosa ma noogu shaqaynayso walow ay diyaarsan tahay haddana dhakhtarkiia safar naga jira walow aanan hadda annaka ruux anagu la tacaalayno dhaawacyadii kale oo soo gaaray sidoo kale aabbaha qoyska oo isaguna ka mid ah dadka uu dhaawacu ka soo gaaray weerarka ayaa ka sheekeeyey xaalkooda sida uu yahay dhaawaciisa dhaawaca xaaskiisa iyo gabadhiisa dhib ayaa igu gaaray meeshaan reerka anagoo meesha joogno oo reerka iniga usoo harsannay oo harsanayna ayaa qola nagu soo weerartay meeshaas waxaa ku sugnaa saddex qofood aniga iyo laba qofood oo kale gurigeygaan joogay deegaankuna waxaa ku yaallaa meel la yidhaahdo galo aniga waxaa iga soo gaaray lugtaan garaafada ku taalla ujeeddaana iga soo gaartay alxamdulilah ilaah ku mahadsan sacdiye cabdulaahi cabdulqaadir layidhahdo iyadana waa arki kartaan markaasi jiiftaa wixii ku yaal waa arki kartaa ilaa sideed xabadooda ku taallo xaaskayga waaye gabar yar oo aniga aabbaheed ahay oo xusni daahir maxamuud la yidhaahdo iyadana dhibaato soo gaartay madaxa xabad uga dhacday hooyada waxay waxu gaareen ilaa sideed xabadood qofay ku dhaceen waa dareemi kartaa oo uurle oo waqtiga hadda la jooga aad dareemi karto oo waqti kuleyl uu yahay waxay uga dhacday xabaddu lugta buudada waxay uga dhacday garabka waxay uga dhacday afka adiga sideed xabadooda ku taalo xaaladeedu waa iska emergency waaye iska emergency waaye uur toddoba bilood ay leedahay emergencyna waaye cunug waa fiyuuhay dhaheen waana dee waxawaaye qofkii jirin waxay ku jira waa la jiran yihiin laakiin hadda waxaa nala kagama sheegin cunug gabadha lix jir waaye da-deedu marka hore lix jir waaye xabadaa madaxa uga taalo xusni daahir maxamuud magan ayaa la yidhaahdaa gobolka galgaduud ayaa ka mid ah gobollada ay sida joogtada ah dilaalka uga dhacaan waxaa lagu eedeeyaa inay ka dambeyso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayagoo hub isugu dhiibo qabiilada deggan halkaasi